bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waana habeennimo khamiis ah oo ay jimco soo gelayso taariikhduna ay ku astaysan tahay lixda bisha abriil sanada labada kun toddobiyo tobanka hogaanka taliska ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta isbedel lagu sameeyey iyadoona hogaanada taliyayaal cusub loo magacaabay halka la bedelay taliyayaashii hore xidhalkaasi u hayay taliyayaasha cusub ee loo kala magacaabay xidhalka taliska ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ayaa waxa ay ahaayeen kuwo muddooyinkan dambe si aadaa loo hadalhayay isbedelkan inkastoo aan la saadaalinaynin shakhsiyaadka loo magacaabay kulan golaha wasiirada ay ku yeesheen magaalada muqdisho uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa waxaa la soo yaasha ciidamada xoogga dalka militariga booliska nabad sugidda iyo asluubta iyo sidoo kale isbeddel lagu sameeya maamulka gobolka banaadir ayaa lagu ansixiyey taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya in laga dhigo jenaraal maxamed axmed jaamac cirfiid taliyaha ciidanka nabad sugidda ah ayaa loo magacaabay in laga dhigo cabdulaahi maxamed cali sambulooshe taliyaha ciidanka booliska waxaa loo magacaabay cabdixakiim daahir saciid saacid taliyaha ciidanka asluubtana waxaa loo magacaabay jenaraal xasan waa xuseen xasan cismaan kuwaasi oo booliska nabad sugidda militariga iyo sidoo kale asluubta sidoo kale golaha wasiirada ayaa ka dooday isbeddel lagu banaadir iyadoo doodeer kadibna uu xilka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed mid ahaa shakhsiyaadka saaxiibada dhowla aha madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamuud horena usoo noqday agaasimaha ah iyo agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada waxaana haatan magacaabistiisa ay imaanaysaa xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay si aada loo hadal isbeddelka maamulka cub ee gobolka banaadir dhanka kalena si la mid ah waxaa isbeddel lagu sameeyey hogaanadii dekadda muqdisho iyo sidoo kale eleboorka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyadoona la magacaabay maareeyaal iyo sidoo kale taliya ku-xigeenka nabad sugidda soomaaliya maareeyaha dekadda weyn ee magaalada muqdisho ayaa waxaa loo magacaabay axmed washington isagoona beddelaya maareeyihii hore ee dekeddaasi cabdulaahi cali nuur sidoo kale maareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho al ayaa loo magacaabay yuusuf cabdul waa yuusuf cabdulle cabdulle oo loo yaqaano yuusuf jeele oo ahaa madaxii ololaha doorashada madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo magacaabistan labadan xil ayaa waxaa ay jawaab u tahay qayladhaantii kasoo yeertay beesha galmaax yunis oo keentay magacaabistii gobolka banaadir iyadoona laba xil loogu bedelay muddooyinka dambe kasoo yeeraysay sidoo kale waxaa la magacaabay taliya sugidda iyo sirqaranka shacabay taliya ku-xigeenka cabdifataax shaawey oo hore kaga mid ahaa saraakiisha ciidanka hay-ad samayso dowladda uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo muddo laba bil ah haatan jirta waxaana ay arrinta xilli madaxda ugu sarreysa qaranka ay sheegeen in isbeddel dhinaca amniga lagu samay doono dalka sidoo kalena warar ayaa sheegaya in xaaladda uu geli doono dalka soomaaliya gaar ahaan muddada bisha ee ugu soo horreysa sida laga soo xiganayo saraakiil ka tirsan xafiiska madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha dalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa cilaamiyey dagaal ka dhan ah maleeshiyaadka al-shabaab ee kasoo horjeeda dowladda uu hogaaminayo iyo joogista ciidamada midooda afrika ee amisom madaxweynaha waxa uu sheegay in xilli uu libisnaa dareeska ciidamada dowladda kulana hadlayay warbaahinta gudaha magaalada muqdisho inay dowladda qaadi doonto dagaal ka dhana al-shabaab kaasoo loogaga saarayo deegaanada haatan ay kaga sugan yihiin soomaaliya dagaalkan ayuu ku macneeyey madaxweyne farmaajo inuu yahay kii looga adkaa lahaa al-shabaab laguna soo cirigtiri lahaa dhaqdhaqaaqyada iyo dagaalada ay ka wadaan inta badan gudaha dalka soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa ugu baashay ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab gaar ahaan dhallinyarada la qalday inay isaga soo laabtaan fikirka guracan ee ay ku waxyeelaynayaan bulshadooda kana mid noqdaan ciidamada dowladda iyo shacabka soomaaliyeed halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in gaari nuuciisu yahay manibas ama caasi uu dul maray miino miino waxaana ku dhimatay labaatan ruux oo ka mid ahaa dadkii badnaa dad rayid ah deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose gaarigan ayaa waxaa saarnaa dad rayid ah oo isugu jiray rag iyo dumar waxaa kasoo tageen deegaanka buulamareer iyagoona kusii jeeday magaalada marka ee xarunta gobolshabeellaha hoose guud ahaan dadkii saarnaa gaarigan ayaa ku dhintay halka uu ka badiyay gaarigan waxaana dadka dhintay ka soo noqotay deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo dhacdadan warbaahinta kaga warbixinayay ayaa waxa uu ku eedeeyey falkan inay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab midanadana ay ahayd mid ay ugu talagaleen inay ku waxyeeleeyaan kolonyada ciidamada amisom ee inta badan adeegsata waddadaasi waxa uuna tilmaamay waxyeelada shacabka inay tahay mar waliba midda ahmiyadda gaarka u leh kooxda al-shabaab waxa uuna sheegay dadka ku dhintay hayeen dad rayid ah oo xilligaasi kusii guryo noqonayay magaalada marka oo markii hore ay ka dhoofiyeen badeecooyin kala duwan oo ay ku soo iibinayeen deegaanka buulamareer oo inta badan loo dukaamaysi tago madaxweynaha maamulka puntlandna waxa uu dalka iskutaga imaaraadka carabta ku saxiixay heshiis ay shirkada imaaraadka ah oo lagu magacaabo d b wold ay kula wareegayso dekeda magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland heshiiskan ayaa qeyb waxaa ka ah in lagu dhiso dekeda magaalada boosaaso in la la ballaariyo taasoo ku kici doonto lacag aada u fara badan waxaana heshiiskan uu sidoo kale qeyb ka yahay madaxweynaha maamulka puntland uusix ama uusix qayb ka ahaa wasiirka dekedaha saciid maxamed raage oo dhanka puntland heshiiskan u saxiixay halka dhanka d b world uu maamulka shirkad arrintan ayaa waxaa sidoo kale ay qayb ka tahay mashaariic dhowr ah oo laga hirgeli doono dekedaasi lacagaha lagu maalgelinayo mashruucan ayaa waxa ay gaaraysaa saddex boqol soddon iyo lix milyan oo dollar iyadoona shirkadda d b world ay bixin doonto wejiga koowaad laba boqol oo milyan halka wejiga labaadna ay bixin doonto boqol soddon iyo lix milyan wadarta guud ayaa ka dhigaysa saddex boqol soddon iyo lix milyan oo dollar taasoo ku kacayso arrintaasi war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada maamulka puntland ayaa lagu sheegay in heshiiska dekeda boosaaso ay bilicdeedu ceedu noqonayo afar boqol iyo konton mitir joogtada hoose halka laba iyo toban mitir oo cusub la dhisi doono sida uu heshiiska lagu sheegay laguna soo saaray war-saxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada maamulkaasi muddooyinkii dambe madaxka puntland cabdiweli gaas ayaa dalka isku taga imaaraadka carabta heshiiskan dhammaystirkiisa warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer fiidnimadan caawa waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray warka idiin akhrinayay tan iyo inta markaan dib u kulmayno iyo nabadgelyo